بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay sharxii arbaciin nawowiga oo sheekh maxamed saalix ibn uthaymiin uu lahaa waxaan soo gaarnay xadiidkii tobanaad nawowi wuxuu yidhi can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu llahi sal alla alay slam abu hureyre wuxuu yidhi allah karaali noqdee rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu alay wasalama in allaha tacaala tayibun laa yaqbalu ilaa tayiba alla waa mid ceeb ka nasahan nuqsaan ka nasahan tilmaamihii dhammaystirnaanta oo dhan ku tilmaaman laa yaqbalu ilaa tayiba wax wanaagsan moogiyo wax kale alla ma aqbalo oo waxaan xalaal ahayn alla ma aqbalo wa ina allaha amara almu'miniina allana mu'miniintii wuxuu faray bimaa amara bihi almursaliin wixii uu rususha alle uu faray faqaala wuxuu yidhi alle yaa ayuha arusulu kuluu min alطayibaati wacmaluu saalixa rusulay cuna waxa wan wanaagsan wax ka cuna waxa xalaasha ah cuna wacmaluu saalixa wax wanaagsanna sameeya marka wixii xalaasha ahaa baad cunaysaa kasabka iyo sida aad u shaqaysanayso xoolahana waad iska hagaajinaysaa oo si shareecadu waafaqsan baad wax u kasbanaysaa wa qaala alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min tayibaati maa rasaqnaakum dadka muuminiinta ahow kuluu min tayibaati maa rasaqnaakum wixii aan idinku arsuqnay wixiisa wan wanaagsan ee xalaasha ah wax ka cuna marka wixii mu'miniinta la faray iyo wixii rususha la faray waa kaa ways shabahaan suma dakara rajula rasuulku wuxuu sheegay sala allahu alay slam arajula nin buu sheegay yutiilu safara safarka dheeraynaaya oo muddo dheer safar ku jira ashcatha basaasan oo tintiisa aan muddo dheer ka shaqaynin oo saliid marinin aqbara oo boor leh yamuddu yadayhi ila asamaa'i labadiisa gacmood buu cirka u taagayaa oo alluu wax weydiisanayaa muxuu leeyahay yaa rabbi yaa rabbi iyuu alla ku tuugayaa rabbigayow rabbigayow buu leeyahay wa matcamuhu xaraamun marka uu saas leeyahay uu ducaysanaayo waxa uu cunaa waa xaaraan oo waa ma xaaraam maaragtay lidaatihi waaye sida meytadii oo kale iyo wax lamid ah ama waa xaaraan likasbihi kasabkii baa ka xun si xun baa loo kasbay oo matcamuhu xaraamun marka waxaa maaragtay calooshiisa gelaya ayaa xaraam ah wa mashrabuhu xaraamun waxa uu cabaayana waa xaaraan wa gudiya bilxaraami xaaraamna waa lagu nafaqeeyey oo shuraaxda qaarkood waxay yidhaahdaan markuu yaraaba xataa xaaraan baa la siin jira bay leeyihin marka xaaraantii qofka saameyn bay ku leedahay xumayntiisii yaanuba dareeminba ile ciyaalka yareer waxba ka dareemi maayaane fa annaa yustajaabu lidalik ninkaas see maaragta looga aqbalayaa ducadii wax ducadii inaan laga aqbalin sabab u noqda yuu la yimid oo ah xaaraanta uu cunaayo ama cabaayo laakiin asbaabtii kale oo dhan waa uu la yimid oo qofka ducada looga ajiibi lahaa duruurtaas adagee haysata safarkaas dheer iyo rabbiyuu subxaanta si ikhlaas xataa u tuugaayo waxaas dhan waxba kuma taran marka rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyay sheekh ibnu uthaymiin wuxuu leeyahay hadalkii rasuulka sal l slam uu yidhi in allaha tacaala tayibun كلمة طيب بمعنى طاهر هي لا معنتها ومنزه عن النقائص معناه ألا ومد كنزها وكهفا نقصان وضن منزه عن النقائص وكهفا ألا وكدير يهي نقصان وضن لا يعتريه الخبث حماني موت ماضو ألا بأي حال من الأحوال سكة استبع لأن ضد الطيب هو الخبيث كان وناكسن وحا ضد واه كي حما كما قال الله عز وجل سيدا لو يري قل لا يستوي وحا ترى هذا ما السنة الخبيث كان حن والطيب كان فيعا وقال له وحيري الخبيثات هوينك يحوحما أما هذا الذي يحوحما أما أفعاش حميد للخبيثين تذكر حمبي أسقنات والخبيثون كوع حمانة إيه أما رقعة أما عمل أه أعمال أه أما وحلوها الله للخبيثات كوع حما بأسقنات وهو إنك حما والطيبات كوع ونكسنانه oo haweenkii ah ama acmaashii iyo aqwaashii ah litayibiina nimanka wanaagsan bay u sugnaadeen waatayibuuna litayibaati aqwaashii wanaagsanayd iyo raggii wanaagsanaa iyo acmaashii wanaagsanayd litayibaati haweenkii wanaagsanaa bay u sugnaatay marka taa macnaheedu waa maxay alle macnaha ma haleelo wax ceeba iyo wax nuqsaama oo alle waa tayib daata ahantiisa iyo magacyadiisa iyo tilmaamihiisa iyo axkaamtiisa uu xukumo iyo afcaasha uu sameeyo iyo wax alla wax alla ka soo fulaaya waa wax wanaagsan walaysa fiiha radiun biayi wajhin buu leey sheekhu marka wax liita ama xunna uma jiraan sinaba uma jiraan rasuulkeennuna sala allahu alay slam waa tayib waa mid wanaagsan munaasabna uma aha isaga ilaa mid wanaagsan ma ogi ile kuwa caaisha wax ka sheegay moogta ilaahay haddana wax ka sheega waagii hore munaafiqiinta macnaha caaisha wax ka sheegaya laakiin hadda kuwa kaleo iyaguna islaam sheeganaya caaisha wax ka sheega waa nimankan shiicada ah nimankan shiicada ay raafidada la yidhaahdo yo caaisha maaragtay xumaan ku gema marka rasuulkeenina sal ly slam waa mid wanaagsan haweeney wanaagsan un baana munaasab u ah hadalka uu yidhi rasuulku sal ly slam laa yaqbalu ilaa tayiban alla ma aqbalo wax wanaagsan moogi wax kale ma aqbalo aqwaashii iyo acmaashii tii wanaagsanin unbuu alla aqbalaa wax alla wixii xunna alla waa uu soo celiyaa wuxuu aqbalaa uun wax wanaag waxaana ka mida maalan sadaqadii xoolihii lala baxaayay in qofku uu sadaqaysto xoolo xaaraan ah alla ka aqbali maayo sababto alla waxaanu wanaagsanayn ma aqbalo sidaa darteed xadiidkii saxiixa ahaa waxaa ku yimid oo ku soo arooray man tasadaqa inuu yidhi rasuulku sal alla ly slama qofkii sadaqaysta bicadli tamratin timir wax lamid ah ama qiimaheedoo kale ama maaragtay miisaankeedoo kale waa marka la hoos dhigaa layidhi taas ibnu xajar marka wuxuu leeyahay riwaayadan culammada badankoodu waxay ku wariyaan inay kordhigan tahay in macnaha caynku uu kordhigan yahay bicadli tamratin timir marka wax lamid ah oo min tayibin oo xalaal ah qofkii sadaqaysta walaa yaqbalu allahu ila tayiba allana ma aqbalo wax wanaagsan oo xalaala moogi wax kale ma aqbalo qofkii marka sadaqaysta timir wax lamid ah oo u dhigma fa ina allaha tacaala ya'khuduha biyamiinihi sadaqadaas alle midigtiisii ayuu ku qabtaa oo uu ku qaadaa oo yurabbiihaa waana uu kobciyaa oo waa laablaabaa kamaa yurabbii axadukum sida qofkiin uu u barbaariyo faluwahu gammaankiisii macnaha faraska yaraaba laga wadaa xataa takuuna ilaa sadaqadu marka ay ka gaarto ay ka noqoto iyo thawaabkeedu mithla aljabali buurti oo kale xagga weynida waa fadli ilaahi marka yacni gammaankii yaraa ee mar dhow dhashay oo isu beddelay marka buur oo kale waa dhaqsuuu karaabaa layidhi ramaankaas marka waxa wanaagsan ee xagga acmaasha ah waa wixii alle loo saafi yeelay shareecadana waafaqsan waxa wanaagsan ee xagga xoolaha ah waa wixii lagu kasbaday dariiq xalaala laakiin wixii dariiq xaaraana lagu kasbay waa khabiis dayib ma aha hadalka uu yidhi rasuulku sal alla ly slama tayiban yani laa yaqbalu ilaa tayiban dayibkii waxaa soo gelaya buu leeyahay kii cayn ahaantiisa dayibka ahaa ee xalaasha ahaa iyo kii kasab ahaantiisa sida loo kasbaday ay si saxa ahayd oo xalaal ah haddii marka qof uu sadaqaysto wax uu si xaaraana ku kasbaday sadaqadii ma laga aqbalaya mase laga aqbali maayo shiikhu wuxuu leeyahay jawaabtu waxay tahay in tasadaqa bihi buu leeyahay taqaruban ila allah casa wajal hadduu marka ku sadaqaysto waxaas xoolahaas u sadaqaysto isagoo ula jeeda inuu allah ugu dhowaado laga aqbali maayo dembigii kasabkaas xaaraanta ahina ka dhici maayo laakiin hadduu u sadaqaysto inuu ka takhalluso dembigii waa uu ka badbaadaa laakiin sadaqadaasi loo aqbali maayo inay sadaqa tahay ee waxaa loo aqbalaya inay tooba tahay bes waa qof tooba keena qofkaas haddii marka qof uu dhisa buu leeyahay shiikhu masjid uu dhiso uu ka dhiso xoolo uu si qaldan usoo shaqaysto xaaraana ribo oo kale uu bangiyadii ka qaatay yuu maaragtay wuu kula heshiiyey maaha marka qaarkood haddii daruura qofka ay u geyso oo intuu lacag dhigto ay qasabad u saaraan de isagu markaa dembi kuma laha laakiin waa miduu u qasdayo oo uu kula heshiiyeyo uu macnaha ribo uu ka qaatay kadibna uu ka toobad keenay yuu marka masjid ku dhisay ma lagu dukanayaa buu leeyahay shiikhu masjidka mise maya jawaabtu waxay tahay haa waa lagu dukanayaa buu yidhi bal waa lagu dhiirigelinayaa inuu masaajid kala dhiso sababtoo ah muslimiintii baa wax ka faa'iideysa dembigiisina waa uu yaraanayaa haddii qasadkiis uu yahay inuu ka takhalluso xoolahaas xaaraanta ah ee ribada ah marka waa qasad macnaha toobadkeen ah niyaddiisu waa saas marka masjid waa uu ku dhisi karaa wax dhibaa male hadalku uu yidhi rasuulku sala allahu alay wasalam wa in allaha amara almu'miniina bimaa amara bihi lmursaliina mu'miniinta alla wuxuu faray wixii uu rusushii faray taa waxaa ku jirta buu leeyahay sare u qaadid sare loo qaadaayo muuminiintii lana sheegaayo inay ahal u yihiin in lagula hadlo wixii rusushii lagula hadlay oo alla wuxuu yidhi markuu rususha maaragtay amarka siinaayay rusulay waxyaabaha xalaashaa wax ka cuna camal wanaagsanna sameeya marka wixii xalaasha ahaa cuna baa la yidhi oo alla uu xalaaleeyey kasabkeeduna uu hadda saxaayo oo dariiq sharciya loo maray haddii waxaa marka alla aanu xalaalaynin sida khamradii oo kale waxaas marka aan alla xalaalaynin lamana cabo lamana cuno haddii alla xalaaleeyey wixiina oy asli ahaan wuxu ay xalaal yihiin laakiin sida loo soo kasbay yaa ah dariiq xaaraana loo maray la cuni maayo iyadana laba tusaalaan ku siinayaa buu leeyahy shiikhu marka tusaalaha koowaad waa nin neef arioo baktiyey cunay oo wax ka cunay ninkaasi maxalaal buu cunay maya xaaraan buu cunay sababtoo alleh in xoolaha baktiyey la cuno waa uu taxriimiye waa uu xarimay alleh marka waa xaaraan lidaatihi baa la yidhaha marka wax noocaas oo kale ah yani dhiigga daadanaya iyo iyo maaragtay baktiga xoolaha dhinta iyo iyo khinsiirka maaragtay hilibkiisa iyo alla waxaan ahayn wixii marka lagu magacaabo marka la gowracayo iyo waxaasoo dhan marka waa xaaraan bay noqonayaan waa lidaatihi baa la yidhaha marka tusaalaha labaadna waa maxay ninbaa neef ari ah xoog ku qaatay neefkii marka waa booli waa u gowracay waxbuu ka cunay marka xukunkeedu muxuu yahay iyaduna ma wanaagsana xalaal maaha waa xaaraan maxayse xaaraan ku noqotay kasabkiibaa xaaraan ka dhigay ma ogiya daridu ri ahaanteedu iyadu xaaraan uma ah laakiin si qaladuu marka usoo kasbaday oo waa uu soo xoogay waa wuxuu soo dhacay marka maytaduna muxaram lidaatii bay ahayd oo sideedayba xaaraan u tahay sinaba xaaraan uma noqon karto ilaa hadda in daruuro iyo qofki inuu dhimanayo wax lamida ma ogiya tan kalese misaal kalese wuxuu yahay tusaalaha kale uu sheegay sheikhu waa neefka ariga ahay oo maaragtay lasoo dhacay oo la xoogay oo la boobay marka alla wuxuu yidhi wacmaluu saalixan camal wanaagsan sameeya alla wuxuu faray marka rusushii inay wax cunaan oo wixii hadday u baahnaayeen oo noloshooda aysan uga maarmin oo jirkooda uu ku taagnaan lahaa inay cunaan kadibna waxaa la faray inay maaragtay camal wanaagsan sameeyaan sababto markii aada cunto cunto alla inaad ku mahaysaa loo baahanyo alla ku caabuddo waxaas aad maaragtay xoogga ku yeelatay ee alla uu ku siiyey maaha inaad alla ku caasido maaha marka camalka wanaagsani waa wixii kulmiyey ikhlaas iyo mutaabaco in allah loola jeedo haddana rasuulka sal ly slam lagu raacayo shareecadii wixii waa maaragtay dariiqeedii la maray oo aan maaragtay shareecadii la khilaafsanayn marka niyaddaydu way wanaagsan tahay alla dartiis baan waxaa u samaynaya keliya ku anfici mayso waxaani sharci ma yihiin dariiqi rasuulka sal slam ma ku taagan yahay waxaani aada samaynayso mise waa bidco waa inaad iska hubisaa sidaa darteed salafka qaarkood baa waxaa laga wariyey inuu yidhi camalka saalixa ahi waa midka khaaliska ah oo sawaabka ah khaaliska markuu allah baa loola jeedaa sawaabkuna waa maxay shareecadii buu waafaqsan yahay waa sidii camalka u sameeya lagu yeeriy haddii ka duwan hadaad u samayso dee shareecadii waad khilaafsan tahay si kastoo niyaddaad u wanaagsantahay oaad khayr u doonayso muuminiintiina marka alla wuxuu maaragtay faray wixii uu rususha farayoo alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min tayibaati maa rasaqnaakum muuminiinay cuna wixii maaragtay aan idinku arsuqnay kiisa xalaasha ah sida rusushu ku yidhi kuluu min atayibaati oo kale marka muuminiintii wuxuu faray wixii uu rususha faray oo kale haddaba waxaan leenahay buu leeyahay muuminiintii iyagana waxaa la faray inay xalaashii wax ka cunaan rusushiina waxaa la faray inay xalaashii wax ka cunaan hadalka uu yidhi rasuulku sal ly slam suma dakara arajula yutiilu safara ashcasa aqbara yamuddu yadayhi ila asamaa hadalkaasi yaa rabbi yaa rabbin uu leeyahay rasuulku sal slam tusaale ayuu marka ninkaas ku sameeyey oo wuxuu yidhi yutiilu safara safarkii buu dheeraynayaa safarkuna wuxuu ka mid yahay sababaha ducada lagu ajiibo gaar ahaan marka safarku uu dheer yahay meeshan uu yidhi rasuulku sal ly slam ashcasa aqbara yacnii xaggii timihii waa basaasan yihiin ee ninkii maaragtay ciid baa marka ka buuxsantay oo haddii nin iska shaqaynaya maaha waa nin safar ku jira wuxuu ku dadaalaa un marka hadda ducadii buu ku dadaalaya meeshan uu yidhi rasuulka sal ly slam yamuddu yadayhi ila asamaa labada gacmood in cirka loo taago waxay ka mid tahay asbaabta ducada lagu ajiibo sida xadiid kale ku soo aroortay oo abu daawuud iyo tirmidi ay wariyeen ina allaha xayiyun kariimun alla waa mid xishood badan oo aada deeqsi u ah yastaxyii min cabdihi addoonkiisuu alla ka xishoodaa idaa rafaca yadayhi ilayhi hadduu labadiisa gacmood kor ugu qaado oo kor ugu taago an yaruddahumaa sifraa inuu labadii gacmood soo celiyo iyadoon waxba ku jirin oo waxba la siinin sheekh albaanin waa saxiix buu yidhi xadiidkaas meeshan uu rasuulku yidhi sala alla ly slam yaa rabbi yaa rabbi uu ninkaanu leeyahay waa marka dhawaq uu qofkii marka tilmaantii rabbinimada alla uu wax ku weydiisanayo marka waana wasiilo lagu helo ducadii in laga ajiibo oo lagu gaaro oo ducadii oo la ajiibaa rabbinimada waxay keensanayso ka mid taha rubuubiyadii meeshan uu yidhi rasuulku sala alla alay slam wa matcamuhu xaraamu yani cunadiisii buu ka wadaa rasuulka sal slam uu ninku cunaayey yaa xaaraan ah ama daata ahaantiisa sidaan soo sheegno waa baktigii oo kale iyo khinsiirkii iyo wax lamid a amase waa kasab ahaan oo si qaladu u shaqaystay oo marka sharcigii khilaafsan dhac iyo wax lamida iyo khiyaano iyo wax lamid a wa qowluhu sal ly slam meeshan uu yihi rasuulka sal ly slam wa mashrabuhu xaraamun ninka alla wax weydiisanaya waxa uu cabaahi waa xaaraan ama waa daata ahaantiisa ama waa kasab ahaantiisa sidaan sheegnay daata ahaantu waa maxay waa khamradii oo kale marnaba xalaal ma noqota iyadu ama wixii si khalad ugu soo kasbaday meeshan uu yidhi rasuulka sal ly slam wagudiya bilxaraami waxaa lagu nafaqeeyey xaaraan marka macnaha dad kalea marka wax siiye waay macnuhu xaaraan dad kale ay soo kasbeen yuu cunay waay macnuhu marka shuraaxdii xadiidka sharxiisa qaarkood waxay yihahdeen markuu yaraabaas lagu soo barbaariyey xaaraantaas oo la siin jiray oo kusoo kora bay leeyihi marka nawowi wuxuu leeyahay wawdiya bilxaraami ay shabica bi waa uu ka dharka buu leeyahay marka ibn uthaymiin wuxuu leeyahay nawowi waa alla u naxariistee waa mid aqoon u leh buu ahaa xagga luqada carabta sida uu xadiidka u yaqaanay meeshan uu yihi rasuulku sal alla ly slam fa anna waa ism istifhaam waay waa su-aal oo kale laakiin waxbaa la fogeynayaa markan yani say ku dhacaysaa in la ajiibo way qofkaas oo ducadii laga aqbalo meeshan uu yihi rasuulku sal ly slam yustajaabu lidalik yani fa anna yustajaabu lidalik yani waxaa fog in qofkaa ducadii laga aqbalo iyada oo asbaabtii ducada lagu aqbali lahaana ay meesha joogto waxaa marka laga digayaa oo taasay ka dhigan tahay in laga digaayo xaaraantii in la cuno la cabo la labisto la quuto wax kuu keenaya in alla ducadaada aanu aqbalin wax sahlan maaha in la fududaysta maaha wabillahi towfiiq